dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowme dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaarsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qayb gelaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey assalaamu calaykum radio ergo waa xamdi cabdulaahi oo joogta magaalada kaalkacyo oo gobolka mudug radio ergo waxaan dhakhtarka weydiinayaa koroonaha waxaan waxaan weydiinayaa cudurka la yidhaahda koroone calaamadaha lagu garto maxaa ka mida waan islaamay radio ergo in afrintaas degdeg iyo sitwabtin ayaan doonaya wasalaama waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsaneed xamdi cabdulaahi oo joogta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheedii xamdi cudurkan covid nnteenka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale intaas soo raa ah in qofku uu waayo daraamihii urinta iyo dhadhanka idaacadda ergo waan salaamay waa bashiir maxamed xuseen oo jooga aaga gobolka sanaa gaar ahaan magaalada arigaabo waxaan leehay cudurka ko san uga hortago baan rabaa in lai sheego anu kolley cudurkan wax weyn uma qaban laakiin dad baa uu laaya baan arkay laakiin marka waxaan idin leeyahay cudurkan dad badan oon oon waxba ogsoonayn oo dadka iskuaskulgalayaa jira waan idin salaamaya mahadsaneed bashiir maxamed xuseen oo jooga magaalada eergaabo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa bashiir cudurkan covid nteenka waxaa looga hortagi karaa tilmaamaha soo socda in la raaco in gacmaha la iska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi iyadoo lagu dhaqaayo biyo iyo saabuun in la xirto ganfur xirkii iyo gacmogashihii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in la yareeyo adaa wanaagsan booqashooyinka in laga fogaado goobaha dadka ay isku yimaadaan sida suuqyada hoteelada fadikudirirka shineemooyinka aroosyada iyo wixii la mid ah in la raaco ayaa wanaagsan talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka asalaamu calaykum radio ergo magacayga waa nasex waxaan joogaa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaa weydiinayaa dhaktarka iminka magaalooyinka waaweyn ee dalka hooyo waxaa ka socda cudurka covid sagaal iyo toban anigana wuu ugu dhacay cudurkan ka bogsooday muhiima tahay inaan qaato cudurka covid sagaal iyo tobanna talaalkiisa misanama laga yaabaa inuu mar labaad ugu soo noqdo cudurkani ay ugu dhaco mana laga yaabaa inuu difaac uu ku haro jirka cudurka la dagaalami karayo maxadsanid najax oo joogta magaalada guriceel haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheedii najax arrinta ah qofka ku dhacay cudurka covid 19-ka oo haddana ka soo bogsooday mar labaad ma ku dhici karaa arrintaasi xaqiiq rasmi ah looma hayo waxaa laga yaabaa in mar kale uu ku dhaco cudurka qofkaasi waa covid 19-ka balse waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka ka ilaalinaya wixii virus uu bakteria soo weerara haddii qofka difaaciisa jirka uu adag yahay viruska iyo bakteriyada awood uma lahan in ay soo weeraraan wuu iska difaacayaa balse haddii qofka difaaciisa jirka uu daciif yahay waxaa laga yaabaa in cudurrada ay u nuglaadaan qofkaasi waayo difaaciisa jirka ayaa daciif ah awoodna uma laha inuu iska difaaco sidoo kale waad qaadan kartaa tallaalka cudurka covid 19-ka waxaadna ka heli kartaa tallaalkaasi magaalada aad joogto ama aad ku nooshahay waana ka hortag oo faa'iido badana leh intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowe